Xaafadda Saabuunley, gaar ahaan derbiga dugsiga sare ee Saabuunley Secondary School, ayaa waxaa saaka lagu soo dhex tuuray gabar yar oo la moodo in saaka ama xalay la dhalay, taas oo la ceejiyay ama la dilay. Saqirkan yar ee halkaasi lagu soo tuuray oo meydka ah ayaanan la ogeyn cidda dhashay ama dishay oo halkaasi ku soo tuurtay, waxaana lagu dhex tuuray meel la moodo in god gacanta lagu qoday uu yahay. Waxaa durbaba la xiriiray laamaha ammaanka iyo waaxda qaabilsan carruurta. Laamaha amniga oo goobta soo gaaray ayaa meydkii halkaasi ka soo qaaday iyagoona isbitaalka weyn ee magaalada Wajeer u soo qaaday. Faysal, oo ah agaasimaha waaxda carruurta ismaamulka Wajeer, ayaa ka hadlay dhacdadani, isagoona waalidiinta ugu baaqay inay gabdhaha aad ula socdaan.
بسم الله الرحمن الرحيم أنا مغacayga waxaa la yidhaha Faysal waxaan ka socdaa idaaradda carruurta wajiya Ee, halkan maanta ficil xun waxyaalo xun baa ka dhacay cunug yar oo xalay dhashay ayaa lagu soo tuuray Ee, cunugiina waa dhintay marka haddana isbitaalka yaangeena waa la xawaalayaa laakiin eh, dadka ku nool wajiya bulshada wajiyaar ku nool waxaan u dirayaa baaq weyn aan u dirayaa waqtigan hadda khaasatan faystada hadda lagu jiro holidayda ilmaha in la ilaaliyo ilmahan la fiiriyo xuquuqdooda la fiiriyo waayo waxan waa wax marbo nagu soo noqonaya mar walbaba marka dadweynaha baaq waxaan u dirayaa waxaa waaye nin walbo meeshuu joogo carruurtiisa carruurta inay ilaaliyaan ee ogaadaan gabdhaha khasatan gabdhaha marka gabdhaha xaaladooda in la ogaado yaan baaq u diraya marka wa- waxaa kaloo baaq u diraya ilmaha horta in la dile ma waa mamnuuc Ee, haddii cunuga kar waysa laanta carruurta yaa jirta ku soo aadi een, ilmahan waan badbaadinaynaa marka waxaan baaq u dirayaa dadweynaha ku nool wajeer ilmaha nooca haddii la arko in lagu- la- la soo aadiyo ama lagu soo toosiyo laanta carruurta Dhanka kale qaar ka mid ah haweenkii halkaasi joogay ayaa la hadlayn gabdhaha, iyagoona ugu baaqay inay mustaqbalkooda ilaashadaan.
waxaan u aragnaa unuka horta gabdhaan dhalnay gabdhahayna waxaan rabnaa maciishadood inay ilaashadaan waa geber waa nin ragga dhiba haaya dhibka isaga hadda iska rida dhibka wax looga tagayo waa adi wax shadhowtay lacayna waa adig wax caloosh ku qaada waa adig waxi walaca waa adig wax duur cidlo ku dhalo oo jijeexma haddana waa adig waxaan rabnaa gabdhiha gabdhihayne oo gabdhaha soomaaliyeed eh oo gabarnimadooda inay ilaashadaan nin ragga ceeb ma qaba ma maqlaysaa nin ragga ceeb ma qaba isagu biyaha kulaalkooda iska rida wax looga tagaa waa iida iida waxa khasaara waa iida wax wax gabar iida la qayra ku qoslaa waa iida waxa dhowtay meel ay mari karin baraha bulshada aan dhex mari karin oo nin waxa la yidhi nin tuur leh sida u saxda asaga garanaya iyada waa tuurta laga tagayta marka waxaan rabnaa gabdhaheenna inay is ilaashadaan gabdhnimada ay ilaashadaan maciishadooda ay ilaashadaan dahabkooda ay ilaashadaan mar haddaas uur yeelata ninku raabo ma leh kiis daba ordaysood baanta u sheegaysa inaad waxaad ku leedahay waa aldhashooyde waa aldhashooyga walaalkeedna seel dheh waa isku war gabarta wiil maxaa la dhihi jiray waa aldhashay walaalkeedna waa ceebaysan yahay walaalka lama ciyaari karo wiil isaga la qayr eh walaalka lama ciyaari karo wiil isaga la qayr eh, lama hasaabi karo gabar isaga gabadhiin la qayr oo gabadhooda la qayr uur dhash uur lahayd oon uur lahayn ceebka saline wiilkiina ma shokaansan kara waxaa lagu leeyahay adagoo shalay gabadhiin wiil la qayr as uurey maxaas igala hadli aa lagu leeyahay marka waxaan rabaa kulli calaa xaal gabdhahayna iyo talweynaha iyo da- soomaali maxamedoo dhammaala tii gabar dhashaa dhawal gabartaa markay caadad ka qabaysan inay ogaato amankay kusoo socoto inay ogaato gabadheed markay isdabamarto oo maxaa ay xanuunsan tahay inay ogaataan rabnaa uur hadday qaada waxaan rabaa tii uur qaadatay shalay buu darbiyaysto ninkeeda ay maxaa lay dahabkeeda ay nin cidle islaameed ay siisay ilmaha bedelka is dili lahaadaan istaalka geeya wax u baahanaa jira dowladdaa la wareegi oo maxaa la jira wax siisane oo maciishadood cunug ilaashane oo daaweysane ilmahaas durgaysan cadaabna adduunkan cadaabas ku gelaysin aakhana cadaabas ku gelaysin horta feer midda gabarnimada waxaa ka koowe berga markii gabaraa lasoo tuuga heblaayo waa lasoo tuuga markii la dhah dadka dhan waa farxa aabbaha boqol kunaas qaadanaa walaalaha boqol kunay qaadanaa hooyada iyadoo dahab xirnay ay baashaale laakiin naa gabar dhasho gabar dhasho gabarteed wacal dhashe meelay ku hadasho amay ku qosasho maxays war gabdhaw bedelkii isdaayici lahaadaan oo maxaa la idinka as binaanka isdhigi lahaan hadduu cidlaas ku dhalaada dahabkiina binaan cidlaas ku dhiibi lahaadaan wiil muslim kaansada maxaa yeelay boqol kun ha ladinka bixiye laba boqolaa kun ha ladinku mahriye geel ha ladin qala aroos ha ladin hagaajiye laakiin haddaas dahabnimada ilaashinin aas ilaashinin waa khasaare ee dahabkiina ilaashada intaasaa marka ku baaqaa gabdhaha hilibkeeda dilaysa inay cunugeeda qaadato ay korsataa ku fiicneed inay cunugeeda disho ma ahayn waayo iyadoo lasoo dhalo lasoo xambaaray baaqaan gabdhaha uu diraayo waxaa waaye inay edab yeeshtaan ay asturaan nin dhib ma qaba iyadaa dhib qabta ya dhibka ay iska dhaafta ceebta ay iska dhaafta anaga ayna ceebaysa wixii dhalin anaga waa to an igala midaa dhashe inay dadka ceebaysa maaha inay weji xumuna taaratana maaha inay hilibkaayna ay waraabo siisana maaha nidaam yeeshtaan ay is asturaan ya laxagooda ay xanuunsadaan oo iika is ogaadaan ilmahan aan la dilin oo ilmaha hadday ilaahay haddas ku qaadana cunugeeda ay korsato ay dowladda la codsato ay dhahda cunugaan ila xanaaneeya ila ogaada cunuga anaa dhali anaana soo anaana dhali anaas iga imaade ma dili kari waa dhaqaalaysana